الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل hijrada xadiidkeedii buu baabkani u baabaysan yahay waxaana xadiidka inoo soo socdo gaar ahaan waa kan inoo soo socdo maaha xadiidka hijrada oo dhan guud ahaan in magacan la yidhaahe xadiiduraxlina waa la yidhaah oo waa dee bilowgiisa waxaan kuba arki doono khaasatan waa riwaayada abi isxaaq can ilbara weeye xadiidka hijradu xadiid ibnu shihaab warinayo curwo caaisho kaba warinayo aada u dheeroo bukhaari saxiixiisa ku sugan baa jira waxyaalahan halkan inooguba sugnayna uu ku sugan yahay waana kii tajriidkii aan kuba soo maray waxaa kaloo jira xadiidka naftiisa aan hayno oo riwaayada israa-iil can abi isxaaq halkan maanta waxaa inoo iman doontaa ee riwaayada zuhayr can abi isxaaqe isaga waxoogaa buu ka soo qaadi doonaa waa dariiqa labaad oo ma dhammayn doono oo isagaba waxyaalahan halkan inooguba sugnayn ay kuba sugan yihiin bukhaarina uu sidiisa uba wariyo bal xadiidkan raxl waxa waa xadiidkan riwaayadan aan hayno sababta xadiidu raxli loo yidhina waan arki doonaaye bal taas buu baabkeedii yahay xadaanii salamة bnu shabiib qaala xadaana اlxasan bnu acyana qaala xadaana زuhayr qaala xadaana abu isxaaq qaala samictu اlbara bna caazib yaquul sanadka cid cusubi ma jirto haatan dee kitaabkiiba waa dhammaad dadkuna waa dadkan soo arki jirnay xasanna san hore u soo maray acyankani waa awowgii aabihii moxamed baa la yidhaha xasan ibnu moxamed ibnu acyan wey zuhayrkana waa zuhayr ibnu mucaawiya weeye oo abu khaysama kol dee markuu asaaniidiisa caaligaa sheekha sheekhiisuu noqda kol san oo kale laba u dhexeeya muslim oo kan sheekhii dee waxa weeyaan raawigii saddexaad ama wuxuu noqdayba isagiyo muslim laba uba dhexeeya isagoo intan ka yarna waan soo marno nin keliya uba dhexeeya waa zuhayr ibnu mucaawiya abu isxaaqna waa abu isxaaq sabiici camr ibni cabdillaahi abu isxaaq baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay albara bna caazibin bara ibnu caazib baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowrayo jaa waxa yimi abubakrin asidiiqo abubakrin sidiiq baa yimi ilaa abi aabbahay buu u yimi aabbihiina waa caazib ibn اlxaariث ibn cadi waa aws oo dee min qudama ilansaar weeye waa saxaabi waayo bara waa asxaabtii yaryaray gurigiisu ugu yimi dee qarad buu lahaa wax buu doonayay inuu kaba iibsado fashtaraa waa gurigii iyagu caazib lahaa baraana waa joogaa fashtaraa wuu iibsaday abubakrin minhu min caazibin oo dee waa min abi abilbara raxlan kooruu ka iibsaday raxliguna adigu dee waa surjiga uuna laakiin surjiga fardahay u isticmaalaan geela kiisaa laguma fuule la saarana raxli baa la yidhaah haddaba raxli buu ka iibsaday faqaala licaazibin caazib baa wuxuu ku yidhi ibcat dir macii macayga ibnaka inankaagan baraa weeye yaxmilu ha qaado maci ilaa manzili waa dee koorahan si uu ila qaado oo gurigaygii ugu gaadhsiiyo inankaaga amar oo ila dir hay qaadee ama haylaba qaadee sida cibaaradu tahay faqaala lii abi aabbahay baa wuxuu igu yidhi baraa baa odhanaya ixmilhu qaad u qaad faxamaltuhu waan qaaday wakharaja abi aabaahayna uu baxay macahu maca abi bakrin ayuu baxay yantaqidu hamanahu waa yastawfii hamanahu isagoo lacagtii dee raxligan markaa muusiin eh uu ka soo qaadanaya dee ka qaadanaya naqdi ahaan uga qaadanaya oo ka dhammaysanaya dee hamantiisii iyo lacagtiisii faqaala lahu abi aabahay baa wuxuu ku yihi ya abaa bakrin abaabakarow xadinii bal ii warano kayfa sidaa sanactumaa samayseen laylata sarayta maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam habeenkii rasuulka ilaahay maci aada la guuro gashay ee wada guuro gelayseen waa habeenkii hijrada wixii aada samayseen bal iga waran xadiidkan waxaa abu isxaaq dadkii ka wariye ka mid ahaa israa-iil waa israa-iil ibnu yunus ibnu abi isxaaq waa xafiidkiisii dadka axaadiistiisa uu yaqaanana ayaabu kaba mid ahaa ama ugu itqaan badan xagga axaadiistiisa waa riwaayada aanu inoo dhammayn doonin riwaayadaa markaa isxaaq bukhaari waa dhammeeyaaba bukhaarina xadiidka dhowr meelood oo qeyb luqado waa ku soo arooriyaa marka dambena calaamaatu nubuwa ayuu keenaa riwaayada isxaaq iyo israa'iil haddana in fadaa'ila abi bakrin ayuu bal masalan iyo manaaqibtiisa iyabuu kuba keenaa in bal taas iyadoo haddii axaadiidta hijradu ay dambayso hijradii asxaabtii rasuulka iyo eertaas iyo ayuu kuba soo arooriyaa riwaayadda israa'iil baa waxaa kuba sugnayd markii uu abubakar yidhi ka dalbay inuu beraag ku daro si uu ugu qaado tan ayaa wuxuu ihi may ma amrayo taas ilaa ad noo sheegtay ood nooga warantid xadiidkaagii habeenkii istiraha shardi baabay ahayd oo markii hore waa isagu wuxuu kaga kuba xidhay irsaalkii iyo bacsigii dee uu isaga maciisa diri lahaaba tan riwaayadana waxay nooguba sugan inay dee uu diray raaceenba markaasna uu su-aashan laba weydiiyey xasnu xajar siduu halka hore kuba yidhaaho waa halkaa calaamaatu nubuwa masalan inta waxa weeyaan xadiidka markuu ku soo arooriyey ayaa wuxuu dhaha taas israa'iil waa ziyaadatu hiqati maqbuula horta waa nin hiqa ah waliba axaadiistii awowgii aada uga yaqaano oo maqbuula ah labadooduna isma anfeeyaan buu isagu yidhaaho waxaa lagu xambaaraya un qowlkiisan faqaala lahu abidan su-aasheenna dambe nimaka hayna weeye ee dee markii uu qaadayba dee si waxay intay dariiqa marayeen ama markaa uu amree uba qaaday buu su-aasha weydiiyey xataa ayaanay dhaqaaqin be macnuu waxa weeye inuu kuba yidhi faqaala lahu abid ay min qabli an axmilahu macahu taas maan sida riwaayada kale aan uguba fasirno oo waa aqbalay laakiin wuxuuse faqaala lahu abi ixmilhu daas haddana faqaala lahu abi ya ababakrin ayaan leenahay min qabli an axmilahu intaanan weli qaadin isagoo markii hore taa yidhi intaan weli qaadin ayuu dee ta hadalkan kuba yidhi ama dee markii hore intuu shardigaa laba yimi ayuu waa xusuusin dee shardigiisi uu xusuusinaya isagoo amarkanaba yime calaa kulli xaalin wuxuu doonayey inuu bal xadiidkan uu xaggiisa kaba ogaado uguba waramo laylata sarayta maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi nacam haa waa wacdi ee ugu ballan qaadayo inuu waramo waana macaanidaydee nacam u timaado mid kaba mid ah wacdun lilqaalibi ee ruuxii mukhbirkaa tasdiiqi way u timaadaa in wacdi liaalib korkood istiraadna waa kuwa u isticmaaleen nacam haa ay asraynaa laylatanaa kullaha habeenka yagii waa habeenkay godka ka baxeen dhammaantii waanu wada soconay may fadhiisan oo waktigii dee habeeni bay bixeen oo kolle habeenkii qaybi way tagtay habeenkii in ka miduu noqonayaaye laakiin habeenka yagii oo dhan baan guuro gallay cibaaradii baraa waxay ahayd xaditnii kayfa sanactumaa laylata sarayta waa ficil sulaasiya abubakrna muxuu yihi markii uu dee asraynaa laylatana waa ficil rubaaciya macnaa ficilkan ah socodkaa habeennimo ayaa labadan luqa labadanu ku wada yimaadaa sara iyo asra oo subxaana aladii asra laylan waxawey taas oo asra bicabdihi iyo dee waleyla idaa yasir iyo adigu bal markaa rubaacina waa yimaadaa hulaasina waa yimaadaa labadoodna labadii luqay kala isticmaaleen baraa hulaatigii buu isticmaalay abubakarna dee waxa weeyaan rubaacigii buu isticmaalay waa labada luqe uu markaas ficilkani kuba yimaado waana isla macnoon waa sayru leyl habeenkii oo dhan baan soconnay bukhaari halkan waxaa ku sugnayd waa riwaayada israa'iileh wa min alqadi riwaayadana sheekhu inooma soo muslimo soo dhammaynaye laakiin waxyaalo buu ka soo qaadeen wa min alqad maalintiina eeg habeenkii markii ay habeenkii oo dhan socdeen subaxdii markii waagu baryey may degin may fadhiisan ee gelinkaa horena way socdeen oo min alqadi waaye oo waxaa kaloonu soconay maalintii dee habeenkaas beridiisii oo kalena waanu soconnay waa lafdiga bukhaari xadiidkan waana tan teenaba dee macnuhu waa ku sugan yahay oo waanu soconay xataa qaama ilaa uu istaagay qaa'imu dahirati oo macnaa la gaadhay dahiirada qaa'imkeedii macnaa waa maalintii nisfa nahaar wey oo way socdeen ilaa ay waktigan cadceeddu samada bartankeeda ay taagtay ee harhkaba ay la gaadhay qaa'imu dahirana nisfu nahaar baa lagu magacaabaa waa xaalu istiwaa'i shams waktigaas waxaana yidhaaheen waxaa qaa'im looga yidhi waktigaa nisfa nahaar oo kale harku dee markay laga yago subaxdii xaggan hore ay cadceeddu intay xaggan bari ay jirto dhinacan galbeedna uu harku jiro iminka dhaqdhaqaaqiisa iyo nuqsaantiisa uu soo nuqsaamayo waa wax muuqata markaa zawaal la gaadho haddana baxaya harkuna ziyaadadiisana way muuqataa ee markaa ay samada bartankeeda joogto oo kale nuqsaantiisii baa joogsatay weli ziyaadadii may bilaabmin markaasaad moodaa si wuxuu harkiiba joogsaday oo uu taagan yahay oonu dhaqaaq ahayn xaggana waa kasoo ziyaadadiina nuqsaantiina way nihaayadeedii bay gaadheen weli ziyaadana may bilaabmin taas bay qaa'ima dahira siaasay u yidhahdeen si wuxuu taagan tahayba cadceedii oonay dhaqaaq ahaynba waayo harkiiba xarakadii markii hore uu lahaayoo aanay muuqan markaas ilaa dee zawaalku bilaabmayo tan baa loo yidhi macnaa maalinta waa waktigaa cadceeddu ay samada bartinkeeda taagtay dadku ay haro galaan kulul ilaa waktigaa la gaadhay wakhala ariiqu dee dadkuna waktiga caynkaasa dadkii socotada ahaa iyo waxaas way har galaan oo cidima socoto dhulkuna waa dhul kulul bal waxa weeye taas waa dhulkaas saxraa ah xataa kii isagu dee ama aan safarba ahayno waa ka waala waktigii la nasanaye la hargelayo weeye cadceeda meelaha ah ama gurya ha noqoto ama dheera laga hargelayay marka falaa yamuru fiiha axaduna waa khalad ariiqun bay taakiid usii tahay falaa yamuru ma marahaynoo fiihi fi ariiqi axadun cid socotay may jirin xataa ruficat iyaguna way socdeen dhulkii waa dhulkaa banaan waa dhulkaa lamadegaan saxraa ah meel ay hargalaan bay doonayeen xataa ruficat ilaa la muujiyey la kor yeelay oy noo muuqatay weeye lanaa anaga sokratun dhagax طawiilatun dheer oo lahaa dilun hadh u sugnaaday macnaa dhulkii waa dhul banaan geed umuu muuqanay markaa ku dhow ay har galaan laakiin meel baa waxa uga muuqatay ruficat lana waa naloo kor yeelay bimacnaa dahaarat absaarina wey way noo muuqatay dhagax ee aada u yar dheeraayo har dheh kaas ayaa noo muuqday buuhi lam taأti aanay iman calayhi wa calaa dili ashams bacdu weli oo harkaas weli har bay lahaydo cadceeddii harkaas dee intay soo gaadhay meeshii kamay saarin ee harkeedii baa weli baaqi ahaa markaasay tegeen dhagaxiyo fanazalnaa cindaha agteedii ayaanu degnay buuhi faataytu sakrata markii ay agteedii degeen ee rawaaxishii ay fuu laba raaxila iyobay wateenba dee kollay nin daliilina waa la socday oo ay aamineen markaa islaamba maahaynna urayqid waxaa kaloo la socday de waxa weya caamir bnu fuhayra oo mawla abi bakrin isaguna waa la socday maalintaasoo waa soo raacdoona ninkii habeenadii ay dee godka kuma jireen taas kitaabkeenna kuma sugnay laakiin bukhaari xadiidkii dheeraaya caaisha ee dee ariga intuu raaco maalintii oo dhan habeenkii dee takeenayay oo markaa waa raacay isagoo caamir bnu fuhayra ayaa halkii bay degeen faataytu waan imi abu bakr isagaa u khidmaynaya cid kale adeega rasuulka ilaahay kuma aaminayo markaasaan asakhrata dhagaxiyo fasawaytu waxaan samay biyadii gacantaydii aan makaagaajiyey makaanan meel oo dee meel buu doonaya rasuulka ilaahay jiifsado gacantiisii maa wax kale ayuu ku simay oo uu ku hagaajiyeeyo siuu dhagaxiyo wixii de iyo wixii ama taasba rasuulka ilaahay si dhinaciisa dee ahanay taasi uba dhibin ayuu uga kaxeeyu uga simo waan simay buu meel baan u hagaajiyo on u diyaariyay rasuulka ilaahay gaant gacanteeda uguba simay makaankaasoo yanaamu fiihi nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu seexdo fii dili harkeeda oo halkii harka ahayd ayuu meel u hagaajiyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu seexdo uma basartu calayhi farwatan waxaan meeshii ku kala bixiyey harag aan watay oo harag uu siday ayaan saa ugu kala bixiyey farwaduna dee waa aljild taas ayaaba farwo lagu magacaabaa kokol dee waxa weya xadiidkii khabir oo kale waxaa khabir loogu magacaabay wuxuu ku fadhiistay calىa farwati baydaa qaydaa hiya tahtasu waxaa weeye min waraa'i khadra ama taxtahu khadra oo waktigaasoo kale farwadu waxaa kale u yimaada de xashiishkan dhulka iyo waxaa daaqa kaba baxaya khaasatan kiisa engegani ama taasna kolkol farwo waa lagu magacaaba imanka halkan markaa maaha siay barhkood yidhaaheen intuu caws iyo waxyaalaha usoo guray inuu udhigay uu rasuulka ilaahay u goglo xashiish loogama jeedo walow macnaha uu kuba yimaado waayo riwaaye bukhaari ba waxay ahayd farwatan maci waabay ixtimaali lahayd ee farwadaas inay tahay laakiin farwatan maci baa riwaaye bukhaareed waa farwo amaan watay oo aniga macayga ahayd baa rasuulka ilaahay uba dhigay tada way gashaa kolkol tada waa la gooyaa weliba siduu imaam nawowi raximah llahu tacaala leeyahay farwun oo la yidhaaho markaa jildiga loo jeedo ayaa aada usii shuhro badane lakiin waa laba luqoo saxiixa un markaasaa muxuu uma qultu waxaan idhi nam ya rasuul allahi seexo rasuulkii ilaahayow waa naamo ficilo amarkeedii dee yanaamusta khaafa yakhaafu oo kale nam seexo ya rasuul allah wa ana aniguna anfudu laka maa xawlak asalka hore naftigu waa hurgufitaanka wax la hurgufo taasoo kale ayaa macnuu yahay barhkood ba halkan kuba fasiray macnaa waxaan adiga hareertaada ah ayaan wixii bood iyo wixii kugu soo duulduuli lahay waxyaalahaas kaaga nadiifinaya oo kaaga horgufaya taas oo kale laakiin macnuhu waxa weeye sia dee riwaayaadka kale xadiidku inoo cadaynayso oo ah bal waxaan eegi wax dalab iyo waxaas waan horgufayaa macnuhu waxa weeyaan waan baxsiyaya aan baadhbaadhayaan eegaya waan meelahaasaan marmari bal wax dalaba iyo cid ina raadsanaysa iyo cid aan ka baqano ama cadowa inaan arko saas baaba imaam nawowi waa fasiray ufatishu lianlaa yakuna hunaaka cadow macnaha intan dhinacyadeena ah ayaan isha soo marin soo eegaya si bal waaba inta dee aan wax in cadow iyo waxyaalahaasi bal inuu kuba sugan yihiyo in kale dee kollayna waa dad la raadsanayey dalabna way kaba baqanayeen warkooduna saddex cishoba dee ama saddex haamiyo habeen bayna godkii bay kuba jireen be intaasna meel kasta waa gaadhay quraysh xoolihii ay ku bixisay ee badnaayee ciddii keenta nolol iyo waxa weeyaan adigu dee ama waxa weeyaan geeritoon wixii kuba keena geeri badnaaye ku ballan qaadeenna xataa dadka ka horreeya way ogaayeen oo waa wax la og yahay oo la wada maqlayo waayo muddo dee warkaasi wada gaadho dhulkii wada gaadho waxa weeyaan ama intii kuba dhoweyd oo dhan bal reer madiina ogaa inay soo baxeen be bal markaasi waa jirtay oo cabsidaas baa jirtay iyo taa haddaba anfudu laka maa xawlak laftiga naftigu oo de taas isagoo macnihiisii kale ahaa asalkaana way noo soo socdaaba fanaama rasuulka ilaahi uu seexday wakharajtu waan baxay anfudu maa xawla waa ufatish maa xawla ama wixii hareerihiisa ahaa iyo dhulkii dee ishaydu ay gaadhaysay ama aan yar gaadhi karayay eegayo oo hubsanayo oo dee balbaadhbaadhayo meelahaas ayaan baxay faina waba ana anigi oo biraaci khanamin kusa wuxun baaba aydaad waa tii fujaayad ahayd wuxun baaba igu soo baxay weeye ku adi la jooga oo muqbilin soo qaabiliyo soo qaabilay biqanami adhigiisii lasoo qaabilay ila sakrati dhagaxii yuriidu kaasoo doonaya minhaa sakradan xaggeed alladii aradnaa wixii aan doonay oo macnaa markii uu baxay isagoo meelaha bal wax eegaya ayunbuu wuxuu arkay nin gulaam waa dadkii addooma ahaa iyagaa xoolaha iyo meelaha ay uga diran jireen oo u raaci jiray adi buu la joogay waktigii dee markuu waktigii la hargelayay gaadhay dhulkiina dhiiri kama dhowee ayuu adhigiibuu duubayaa u dabada ka wadaa wuxuu ku soo socdaa dhagaxan wuxuu isleeyahay halkaa hooska oo dee bal aada hargasheen oo waxaan anaguba aanu kaba doonaynay sakhradan oo ah istidlaal iyo dee in la harsado ayuu isagana ujeedadiisa ido xagganu kuma soo socday kaas buu arkay falaqiitu waan la kulmay faqultu waxaan idhi liman anta yaa gulaamu yaad u sugnaatay gulaamu waa taan leynayda waa addoon buu ahaa gulaamu yaa u sugnaatay waa kuma sayidkaagu ama mawlahaagu faqaala wuxuu yihi lirajulin min ahli lmadiinati nin reer madiine kaba mid ah taas buu yihi madiinada halkan siday culimmadu dee iyo shuraaxdu ay yidhaaheen waxaa looga jeedaa maka magacii calamkaa ee madiinatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam markii dambe calam u noqday kaasmahay oo magacii calamkaa ee magaalo uun waa nin magaalada dadkeeda kaba mida magaaladuna maka bay ahayd waxaana uu sheekhu raximah llahu tacaala waa sharaxa waa siay aimada kaleba yidhaaheen madiina loogama jeedo madinatu rasuulillahi sala allahu calayh wasalam sababtuna waxa weeye waktigaas madiine lamaba odhan jirin yasrib baa la odhan jiray magacan magac mar daba baxay filislaam uguba baxay magaceedu yasrib u ahay horta magacii madiine ma ahayn magaceedu magacan markaa umuu bixin ba yasrib ahayd saa daraadeed madiine waxaa loogaba jeedaa maka ayaa loogaba jeedaa qadciyada oo ku tiriya halkan lafdiga almadina inuu waham yahayna wuxuu leeyay may arrintu waham maaha ee waa saxiixoo macnuhuna waa maka loogaba jeeda kolley macno labaad ama arrin kaleo uu xaafid ibnu xajar kordhiyo oo ahba marka la eego dadka xoolahan iyo meelahaasin dee raaca caadadooduna may ahayba dee wakti kastaba waa saase inay dee haddaan la hayaamin masaafo iyagoo dee daaqdoona una masaafo dheeroo boqolaal kilomitr ayna madiine hadduu nin reer maka ah oo markaa ali quraysh leeda ilaa halkaa madiina ilaa madiina looma rarino halkaas markaa muu noqdeen in meelahaas loo foofiyo oo taasna caadadu may ahayn oo dee markaa madiine ma noqonayso waxaana dhacday xadiidkan ama riwaayadka duruqdiisa qaarkood madiina aw maka shaki e laakiin shakigaasi kolley waxa weeyaanun taasiir saasa ma lehe macnuu waa maka uun balkoodna waxaaba dhacay iyadoo maka uun uu kuba yimi ana wax kale kuba iman bal haddaba nin buu u sheegay reer madiine reer maka ah waana nin quraysha u gartay qultu waxaan idhi afii khanamika labanun arigaaga wax caana ah ma ku sugan yihin oo wax ermaa miyuu arigaaga ka mid yahay oo caana laga maali karaa qaala wuxuu hi nacam haa qultu waxaan idhi afataxlubu lii may lisaysaa dene xoog kama qaadaye isagii buu weydiiyey bal hadalka imaam nawowi raximah llahu tacaala weli de xadiidkan waa su-aal kuma timaada waa dambaysiisanaa xaafid ibnu xajar baa wuxuu idhaahaa waxaa daahirku uu yahay istifaamtan inuu ula jeedo in may lisaysaadan ugaba jeedo macaka inun fi lxalbi liman yamuru bika calaa sabiili diyaafa wax idana iyo fasaxa ciddii adhigan lahayd ma ugaba haysataa inaad u listo ciddaa ku soo marayse ama dee socotodee abnaa sabiilka ama ku martiyaysa inuu taas yahay oo macnuhuna uu markaa dee isagiina waa kan haa yidhi bal taaba weeye imaam nawowi raximah llahu tacaala bal xadiidkan iyo umuuro culimadu ay kaba jajawaabaan oo u barhkood dee xoog yeelayana marka dambaan sheegi doonaa marka yar imaka in yar yar wado laakiin bal taasaan yar horreysiiye qaala nacam fa akhada shaatan markaasuu neef adhiya ayuu lugteedii qabtay sida laftii factaqala shaatan oo dee marka neef la lisaye adi ma aha lugteedii la qabto ama boodyaha la dhexgeliya ama si kalun adugu baltiibu uu lisayaa faqultu lahu waxaan ku idhi unfudi darca manaa waxaad hurguftaa aad ka daadisaa waxyaalahan dee imika waa nafdigii imaka tan waa wixii dee imika haddii mare iyo wax lamida la hurgufayo si looga daadiyo wixii bal matala gubaara ama saxar ama wixii ku tacalluqay taas baa nafdigu yahay lafdigaa hore laakiin xiraasa ama taftiish baan kuma fasirnay unfud adarca macnaa waxaad ka daadisaa cadhada min ashacari waa timihii dhogorti iyo waxyaalahaas weeye wturaabi ciidi iyo alqadaa alqadaana jamcu qadaatin weeyaan oo waxyaalahan saxarada isha kuba dhaco oo kale waxaana macnuu uu yahay waa saxarkiiye laakiin waa waxyaalihii kuba tacalluqaya dee neefkani markaa uu dhulka fadhiisto ama saas oo kale wixii soo raacayey dhogor lahaaye ciid lahaaye waxyaalo kale lahaaye adugu uskan keenayay tii buu leeyahay waxa weeyaan ka nadiifi oo ka daadi horta waa ka daadin unfu daadi weeye adarca min ashacari waxyaalaha ka daadiyo saa gacanta ugaba mari kolleyna wixii la cunaya ama la cabaye nadaafadeedoo la ilaaliyo tawaabay inoogaba sugan tahay taasi qaala wuxuu yidhi abu isxaaq baa odhanaya maka halkan fara'aytu waxaan arkay albara waa bara ibnu caazib yadribu isagoo ku dhufanaya biyadii cala luqra yanfudu macnaa nafsigii buu sii fasirayaa ficil ahaan buu ku muujiyo bara oo gacanta labadiisii gacmood saa isugu dhuftay sidaa dee waxaa marka wax la daadinayo oo kale ama taas ayaan arkay buu yihi abu isxaaq bali hadalkii abubakar baan kusoo laabanee faxalaba lii wuu ii lisay fii qacbin waa weel ama galaas iyo koob macahu maciisa ahaa ayuu iiguba lisay taas alqacb wuxuu leeyahy qadaxun min khashab macruuf buu leeyahy waa qori bay kaba samaysan jireen oo weelka ay caanaha kuba maali jireen ama wax ku maali jireen oo dee waa la yaqaanaa ayuu ilisay macahu kusbatan waa in min labanin waa qadar caano ah labadee neefaadhiyo caanihii bal maalan kusbo caanaa ayuu in caanuu ilisay kusbaduna sheekhu halkan kuba fasiray iyo qadru lxalbati waa in mar la liso waa xalbo ama wax mar la liso qadarkeedba weeye waxaa kaloo uba yidhi hiya alqaliilu minhu ama waa in yaroo caana ah kale xaafid ibnu xajar baa raximah llahu tacaala isagoo luqaadkeeda ee yar wada dhammaynayay halkan intuu markii hore yihi waa qadru qadax inay qadaxan waa kani waa weelkan uu watay in qadarkii ah ayuu haddana yidhi waqiila xalbatun khafiifa me waa in dee mar la liso oo aan saa usii badnayn kaasaa wuxuu idhaha laftiga kusbe isagoo dee dulqaadkeeda ama macaanideeda uu isagu fasirayo waxaa lagu idlaaqaa lafdigan kusba cala alqaliili min almaai wallabad inta yaree biyaa ah inta yaree caanaa kusbo waa la yidhaah wa cala ljurcati tabcan fi linaay waxoogaaga yaree ku hadha ee weel caanabahaba noqotee taasna waa lagu magacaabaa kusbo way yidhaahaan waxaa kaluu yihi wacala alqaliili min adacaami washaraabi wagayrima min kuli mujtamac waxa yare ama cuntaa ama wax la cabaa ama keyrkoodee yar urursanna kusbo waa la yidhah waa macaanida ay u timaado kusbo xafnu xajar waa marka hore calaamaatu nubuwa hadalkii uu kuba yidhi markuu sharxaya waayo xadiisku dhowr meelood buu ku yimi sidaan soo sheegeen calaamaatu nubuwana waa dee kolley mujalad markaa dabcadii saddexiyo tobankayd mujaladka lixaad uun aakhirkiisa weeye qaybihiisa dambe bal taas buu lisay markaasaa muxuu yidhi qaala wuxuu yihi waxaa le abubakrin wa macii macayga waxaa ah idaawatun artawi fiiha linabiyi sala allahu calayh wasalam idaawatun waa weyse waa weelkaa biyaa lagu qaata waa weysadii artawi fiiha linabiyi sala allahu calayh wasalam bal waxaan ku soconayaa san uu imaam nawowi kuba fasiray lafdiga oo aada buu u dhow yahay artawi macnaa wa astaqi fiiha wey aan ugu dhaamiyo oo dee biyo iyagu ugu soo qaadaya ama cabid ha u noqota ama weyse fiiha idaawada linabiyi sala allahu calayh wasalam waayo ficilka asalkiisu haddii la idhaah rawa markaa rawiya yarwa iyo waxa weeyaan irtawa yartawi waa ruuxu marku wixii dee ama uu cabay kaba cokonaado taas baaba la idhaah de waxaana daahirku ahaan la wamaci idaawatun artawi bedelkeeda yartawi oo welibana fiiha bedelkeeda minha nabiyu sala allahu calayh wasalam uu kaba cadbo laakiin bal imanka imaam nawowi intiisa macnaa halkan macnuu yahay artawi ay astaqi waxaan usoo dhaaminayay fiiha waa iyada ayaan wuxuu ugu soo dhaaminayay linabiyi sala allahu calayh wasalam liyashrab minha si ugaba cadbo wayatawaba macnaa weysadaas baan sidoo dee ruux hadduu safar gelayo wixii dee masahaydii iyo weelkii wax ku cunayay qaadashadeedu tawakulkii idna dee kama hor imanayse taas way wateenba qaala wuxu uhi faataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baan u imi macnaa caanihii buu sidaa idaawadana isagaa haya biyaa ku jira dee kollayna yar qaboobay oo kuwaa la cabi karayay ah markaasaa wakarihtu waxaan nacay an uuqidahu min nawmihi waa dee rasuulki ilaahay taqdiirkii iyo ijraalkii weyneynay inaan toosiyo gees kalena rasuulka ilaahay xataa dee indhihiisu ayuunbaa seexanayay qalbigiisu ma seexanayn oo kolkol baa waxyiguustaaba uguba imanayay qur-aanku yaanu dee hurdo kuba soo degin be laakiin waxyiyo taasoo ru'yadoodna waxyi bay ahayd oo dee umuurahaasi kale inuu kaba gooyona waa nacaya hadday waxyaalo saasiiba jiraan inaan toosiye ayaa nacay laakiin maxaa dhacay fawaafaqtuhu istayqada wuxuu baaba la soo kulmay markan soo gaadhay isagoo soo baraarugay oo soo toosay fasababtu waan shubay cala labani caanihii korkooda min almaai biyihii dee yar qaboobaa ee idaawada kuba sugnaa baan wax ka mida kuba shubay xataa barada asfalu ilaa xaggiisii hoose uu qaboobay oo dee biyuhu caanii markaa candhay ka soo baxeenoo way diiran yihiin waana waqtigaa kulul biyihii buu ku yar shubay si daa uu intiis u yar u qaboobo faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi ishrab min hada labani caanahan wax ka cab bal hadalkii imaam nawowi aan sheegayay baan ku laamaya xaafid ibnu xajar waxaan horreysiiyey inuu man ka soo qaatay hadalkiisana oo ixtimaal labaad oo uu dee kuba sugnaa hadalkiisa iyo waxyaalo waan iska daaye waxaa lafdigan ahaa ah ataxlubu liidan buu yidhi macnihiisu waa daahirku ka cabira waayo ixtimaal kaleba uu sheegay macaaga ma yahay oo idan miyaad iyo aada u haysataa oo ninkii xoolaha lahaa ma ku idmay ciddaa ku soo maraysa calaa sabiili diyaafa inaad uguba listo haddii taa la yidhaaho su-aashani ma imanayso uu bal matala sharaxa inooguma sugan culimaduna isweydiiyaan halkan ma imanayso e bal haddii aanay taas macnuhu uu yahay un may lisaysaayo arrintu aanay taa ahayn waatanu waxa weya waa su-aasha dee halkan inooguma suganoo culimadu ay isweydiiyaan oo aba kayfa sharibu labana min algulaami walaysa huwa maalika sabee caanahan dee uu addoonkana ma gulaamkani u dhisay ay u cadbeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyhi ciddii laba socotay isagoon dee gulaamkani ninkii lahaa ahnayn xoolaha ninkii lahaa muu bixin muu siin isagu kii lahaa maaha waa raaciun awoodda uu dee saa ugu tasarufo ma laha seebay kuba dhacday inay u cabbaan marka afar jawaabood bay culimadu taas hayay jawaabahoodu yihiin midi waxa weeye أنه محمول على عاadة العرب أنهم يأذنوna للرعاaة إdا mara بهم ضyف أو cاaبر السبيل أن ysقوه لبن ونحوه arrinku wuxuu ku xambaarnaa carab wixii caadada u ahaayo ah dadkaa xoolaha dee banaanadaa ku hayee laba jooga waxay u fasixi jireen in haddii ruux martiyu soo maro ama ruux dee caabiru sabiil ba inay dee caanaha ay dee waxa weyaan caanihii ay dee wixii bal ay u dhisaan ama ay siiyaan caano taas markaa dee arrinkuna taas ma dhaafsano taas markaa maxay la mid noqonaysaa hadalka ahaa idan ma u haysataa ee xaafim xajaru kaba dhiga ka daahirkaa taas waa mid jawaab labaad oo ay barhkood ku jawaabeen annahu kaana lisadiiqin lahum yadiluuna calayhi wahada jaa-is xoolahan waxaa lahaa nin uu gartay abubakr waa nin dee markaa saaxibkood ba ahaayo inaanu waxaan diidayn uu garanayo dee ruuxii hadduu garanayo waxaan saaxibkiisu inuu raali raalinimadiisa wogayo ama aada ugu malaynayo inaanu waxaan diidayn oo kale ee isku hadlaynta iyo siqada kolkol waa loo isticmaali karaa wixii dee uu ogaa saaxibkiisu inuu raalli ka noqonayo markuu dee uu maqlo oo kale bal taasna waa jawaab jawaab saddexaad oo ah ee waa nin gaala oo xarbiya oo wax ammaan oo kaba dhexeeya aanu jirin xoolihiio dee isagana xoolihiisa in la qaato ama la isticmaala way banaan tahay ta afraad o jawaabta afraad daruura haysay baahi adag baa hayso dee ruuxa mudarkiina waa tan xataa hadduu kii maaligahaa wixii uga diidu daruura ay uba hayso dee inuu kaba qaato hadhow haba magdhabe shareecadu way uga banaynaysaa bal labada laakiin jawaaboodii ay horreysiiyeen waa ama arrinkaa caadada carabeed inay ahaydbo dee dadkaas xoolaha la jooga inay idan caam ahaaneed haysteen ama idan khaasa ciddii soo maraysa hanu inay wax dee waxa weeyaan caanadiiqda maha meela loo iibgeynayana maha waa waxaas taasba inay dee waxa weyaan u lisaan ama ay martigeliyaan ama dee arrinkan kale ah inay jirtay dee ruuxu ay garanayaan oo haddii uu maqlo inaanu diidahayn ay kuma kalsoonaayeen waa labada jawaabood ay horreysiiyaan ay markaa ay sii raajax yeelaan xadiidku waa inoo socdaa qaala wuxuu ihi fashariba abubakr baa yihi uu cabay rasuulka ilaahay xataa radiitu ilaa raali noqday macnaha rasuulka ilaahay intuu kabaday ama mararka baday un dee iyagii umuuday ee horta qadar uu abubakar silhayaan buu rasuulka ilaahay u cabo uu ku qancay raalinimadu waa taase qadar fiican buu kaba cabay rasuulka ilaahay xataa radiitu waa ah intii uu kaba cabayo dee in waxtar le ah ruuxana wax u taraysa bal dee taas ayuu kaba cabayo ilaa raali noqda buui uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi alam yani liraxiili alam yani macnaa lam yati weye miyaanu ama amla mixin miyaanu imanoo dee liraxiili alwaqt ama dee alwaqt de waxa weeyaan almaxuud liraxiil waqtigii dee la guuri jiray ruux socoto ah markuu hargalo waa waqtigii dee caraabitaanka cadcedu markay ka yar qabowdo la socon jiray miyaantaa waqtigeedii gaadhin wey alam yanina macnaa waa alam yatiyayo waqtigiisi ma gaadhin wey miyaanu gaadhin manaa waqtigii dee liraxiil u sugnaaday iyo irtixaalka alam yani ladiina aamanuu an takshaca quluubahum qoltu waxaan ihi bela maya waa gaadhay oo waqtigii dee aan socon lahayn waa gaadhay cadcaddi waa taas dee waqtigii la hargelaye hargale rasuulka ilaahay waaba yar seexday markaa waqtigii la soconaya gaadhin qaala wuxuu fartaxalna markaasaanu guurnay haddana halkii bay raaxilooyinkoodii fuuleen bacdamaa zaalat ishamsu cadcaddu intay suushay dabadeed watabacana dee markay socdeen dee dhulkaa ay reer bani mudrija ay degayeen gaadheen waa qudayd iyo nawaaxideed ayaa watabacana waxaana raacay suraaqatu suraaqa ibnu malikin in amaarik baa naga daba yimi waa nin reerkoodii odaygooda ahaa farisna ahaa shaacirna ha horaynu xajiya uguma soo maray ninkan oo dee dikrigiisu waa inoo horeeya xajiya baan kuga soo maray su-aalo uu rasuulka ilaahay weydiiyey cumradiiyo kuma tacalluqsanaa dee warkaana gaadhay ah ciddii bal keenta dee in boqol halaad iyo la siinayo geelaasaa dad badan hunguri geliyey oo dhulkaas waa la marayay isagaa markii dambe cidi usoo sheegtay in halkaa dad socoda ama dad waxfuushan lagu arkay dhinaca xeebta ninkii hadalka usoo sheegay sida bukhaari saxiixiisa inooguma sugan ayaa uu ku yidhi maya waa hebel iyo hebel baad aragtay oo imaka geel baadiya doondoonayo oo dhawaad nagaba tegay waa si aan cidi ula wadaagsan oo dadki de markii dambena majlis buu fadhiyey intuu noqdu gurigiisii ku noqdu isqariyey buu warankiisii iyo faraskiisii fuulo waa ka daba tegey waana kan gaadhay watabacnaa suraaqatu bnu malikin qaala wuxuu yihi markaa abubakrin xadiidka halkan waa kooban yahay dee qisadana ma dhammaynayniyo umuurahaas waayo xadiidka kaleen sheegaya xadiidka caaisha ayaa aada u yar dheeraa halkan haddaba wanaxnu fii jaladin min alardi waayo kaa isaga ka warramaya oo suraaqa xadiidka caaisha waxaa la socotay mid isago kaba warramaya curwo xadiidkii waa xadiid dheeraaba saxiixa bukhaari kuma sugna marka anagoo ku sugan buu yihi meel adag waa meel biriya oo min alardi dhulka kaba mida jalad macnaha waa ardun sulba wey waa dhul adag ma ahayn dee dhul intuu bus yahay ama dee burciid badan leeyahay farasku markuu socdo ay iska abiici tahay ama caadi tahay lagu inay u galaan oo meesha uu kuba rutaas waxa weeya meel adag bay ahayd meesha uu socday kolley waxaa riwaayo dhacdayba jadadin oo halkan laba daal ah jadadna waa dhulka siman ee dhulka kaba mida markaa dhul siman buu ahaa adagna dhul siman oo adag halkaasaanu maraynay faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow utiina waa nin farisa faraskiisii wor warankiisinaaba sita markaa waa laynoo soo utiina waa laynoo yimi layna soo gaadhiyo waa laynoo yimi faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh laa taxzan ha murugoon ina allaha macana ilaah baa maceena ah xifdi iyo nasri iyo maciye khaasa weeye ee waxba ha murugoon waana si uu ku yihi markii ay godka galeen ee ay dul yimaadeen nimankii qoreysheed ee raadsanayey bal godkii ay dul yimaadeena abubakar yihi haddii uu midkood labadooda lugood hoostooda eego wina arki lahaa uu yihi ayuu ku yihi ya ababakrin waxa weeya ma danuka biitnayn allahu haaliuhuma weeye waana tii ilaahay id yaquul lisaaxibih laa taxzan in allaha macana ilaahay subxaana watacaala qur'aanka marka maxaad u malayn laba ilaahay saddex ku yahay ma cid baa waxeli ma cid baa waxyeeli may weeye waxaa may arag oo iskagama tegeen taasba wey haddaba laa taxzan in allah macana markaasaa maxaa dhacay fadacaa calayhi rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa habaaray ninkii ilahay buu weydiisay inuu ka kaafiyo fartadamat way gashay macnaa kaasad weeye farasuu faraskiisii laftiga farasna yudakar weeye anas o dee markaas xasaanka markay noqoto dee mudakar yahay lafdiga faras yudakar wayo anas san baa loo taaniifiyay ilaa badniha ilaa caloosheeda macnaa meeshin baaba la degtay adkayd lugiiba waa dhulkii bay galeen oo ilaa calooshii ayuu baabay dee dhulkii gashay calooshii baaba celisay uraa waxaan u malaynaya faqaale inuu yihi kolle waa ama bara ama dee waa taas in abubakar kaba soo naqlinaya ama abu isxaaqe inuu yihi waxaa odhanaya in suraaqa inii anigu qad calimtu waxaan ogaaday oon ogahay annakumaa waa labadiidani qad dacawtumaa calaya inay habaarteen ee fadcu waa lii inay habaarteen oo markaasaa dhibtani heshay fadcu waa lii ii duceeye sidee aan waxaan iyo dhibtan iyo wardadan aan ku dhacay aan uga badbaado faallaahu ilaahay lakumaa ay naasiru lakumaa mid idinka idiin hiilinaya weeyo waaba taa dee aniga laiga kin hor joogsaday arrintani ay heshay faallahu lakumaa bal markaa allahuna mubtadan kaba dhigaynaa lakumaana dee khabarkii oo dee ama naasirun lakumaa iyo xaafidun lakumaa an aruddana bal waxaan isigaba qadaraynaa umuur kalen kuma tacallujin walow barhkood dee taa wax ka duwan cibaarada ama ecraabo ka duwan ay ecraabeenoo fallaahu ilaahay lakumaa ay xaafidun lakumaa mid idinka idin ilaalinayo weeyo waa taasay waxaan iguba heleen wa calaya wey korkayga waxa ah oon idinku ballan qaadayaa an arudda inaan celiyo waa haddaan dee makasan kaba fakado arrintan aan ka badbaado inaan celiyo cankuma xaggiina dalaba dadka idin daba socda idin raadsanaya idin doondoonaya inaan idinka celiyo ayaan ku ballan qaadaya macnaa anigan xaggayga wax dhiboo idinka k imanaysaa ma jirto kolley markii hore wuu turunturooday un haddana damac baa galay waxaana bukhaari kuma sugnayn marka waa sii faashadayo faalkina wuxuu soo saaray warwaxuma yeelaysin buu uma soo saaree tii kumuu joogsano waa khilaafay markaasuu turunturoodo haddana intuu markii damac kalaa gale waa kan ku noqdo dee ilaahay markii dambe heerkan gaadha u arkay inaanay wax alla wuxuu kaba qaadi karaa jirin markaasuu leeyahna waxaa dee aan idinku aan idinku ballan qaadaya inaan idinka celiyo ciddaa idin idin raadsanaysaba fadacallaahi ilaahay baa baryay oo fanajaa waa badbaaday faraskiiba waa uga soo baxay markii uu zajriyin ba lagu iyo wixii laba soo baxo waa ka soo booday meeshii farajaca uu laabmay laa yalqa axadan riwaayada isxaaqa ee me israa'iil ay noo soo socotaa in yaroo ziyaadayo halkan oon halkan inooguma sugnayn way intaa waan arki doonaa intan qisada waxoogaa baa inoo iman doonaa farajaca uu laabmay ninkii suraaqo ahaa suraqa markii dambe fatxu maka iyo buu islaamay rasuulka ilaahayna xunayn iyo markii qanaa'imta la qaybinayay buu ugu yimi waraaq maalintaa uu qoray rasuulka ilaahayna saga kaba dalbe isagoo sida inoo soo aroortayna rasuulka ilaahay baa waktiga uguma ballan qaaday in dee loo gelin doono sindiyadii iyo siwaradii kisreed farajaca laa yalqa detina waktigii cumar baa markii la keenay loo geliye farajaca uu laabmay baa yalqa isagoon la kulmayn axadan axad waa dadkii dee iyaguna damacu ku jiray meelaha wax ka doondoonayay ciddii bal matalan uu laba kulmaba ilaa qaala wuxunbuu odhanayay qad kafaytukum waan idinka kaafiyey maaha hunaa halkan dhinacan imakaan kaba imi ee uu kaba soo socday waxba ma jiraan anaa ka imi oo aniguba dee damacaasi waa igu jiray marka wixii xaggan ahaaday waan idinka kaafiyo halkan wax aba ma jiraane bal meelo kale ka doondoono halkan iskaga laabma ee dadkiina sidaasay maqlaanoo wax markaa halkaa ka daba tegayay may jirin waan idinka kaafiya wixii xaggan ahaa anaa soo hubsaday anaa ka imi waxba kumaan arago halkaa waxba ma jiraan taasuu odhanayay falaa yalqa axadan axad lamuu kulmahayn ilaa raddahu axadkii uu la kulmaba uu celinayey dib buu celinayay oo dee iyaguna isagay hadalkiisa aqbalayeenoo waa la noqonaya qaala abubakrin wuxuu hi wafa lana balankii uu qaaday waa noo oofiyey oo ah inuu dee dalabkii iyo waxyaalaha celiyo walow dee ciddii gaadhaba arrintan oo kale ay qabsan lahayd oo xifdigaas iyo ilaalintaas ay jirtay iyo in ilaahay macooda yahay وxadثnي زهير بن حرب قال xadثna cثman بن cمر وxadثnah اسحاq بن إبراهيم قال أخبرna نضر بن شmayl kilahma عن اسرائيل waa xadيثka اسrايل waa israa-iilku waa israa-iil ibnu yunus ibn abi isxaaq weeye waa ninkaa dee aynu soo marayno in badan soo araragnay labadooduba haddaba nadr ibnu shumayl iyo cusmaan ibnu cumar alfarisi waxay ka wada wariyeen israa-iil can abi isxaaq can ilbaraai qaala wuxuu hi bara ishtaraa waa iibsaday abubakrin min abi raxlanka hore ayuu bialaaata cashara dirhaman saddex iyo toban dirham buu ka siistay intaasi markii hore inoogumay sugnayn waana ta halkan ahayd markii uu dalbay iyo intii aan soo naqlinayn lasoo jamcina riwaayaduna halkan bay kuma sugnayd intaa uu gooye sheekhu wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey bimacnaa xadiidi zuhayrin zuhayr ibni mucaawiye xadiidkiisii dee isagoo macnihiiskii le can abi isxaaq wa qaala israa'iil wuxuu ku yihi fii xadiidihi xadiidkiisa min riwaayati cusmaan ibni cumar maha riwaayada zuhayr ee maha riwaayada nadri ee riwaayada cusmaan ibni cumar falama danaa markuu suraaqa soo dhowaaday ayuu dacaa calayhi rasuul llahi sala allahu calayh wasalam waayo rasuulka ilaahay hareera ma dayan waa socday abubakar laakiin aad buu badinayay irtifaadka dhinacyada uu dayo ee rasuulka ilaahay buu u baqanaya u cabsanaya maaha naftiisa iyo taas markaasuu markii uu soo dhowaaday baa rasuulka ilaahay habaaray fasaakha wuu galay oo kaasa weeye farasuu fi lardi dhulkii ilaa badni ilaa calooshiisii lugihii oo dhan afartii adinba habay qarsoomeen calooshii ayaaba gaadhay dhulkii wasaba cani markaasuu ka booday isaga isagii markaas uu ka boodo uu ka degay wa qaala wuxu uhi ya muxamedu muxamedow qad calimtu waan ogahay weeye waxaan ana haadaa camaluk waxaan helay inuu shaqadaada ay tahay waa camalkaagii iyo habaarkaagii fadcullaahi ilaahay ii bari an yukhalisanii inuu iga fakiyo iga badbaadiyo mima ana fiihi waxaan kuba sugnahay walaka waxaa kuu sugnaaday calaya korkay cahdi oo maxay ah low camiyana waan qarin doonaa camiyana min atacmiya we calaaman waraaye cidda aniga iga dambaysa waa ciddan dee jihadan kaba imanaysee aan dee markaan idinka laabmo iga hor imanaysee idinka idin doondoonaysa arrinkaaga ayaan ka qarin doonaa oo waxa weeye de waa hadalkiisii uu lahaa markii dambe cadigii u oofiyey inuu odhanayo qad kafaytukum maha huna oo waxaan arrinkiina kaba qarin doonaa cid alla cidda idin maalan idin doondoonaysa igaba dambaysa ayaan arrintiina kaba qarin doonaaye laakiin ilaahay ibaristu waxaan igaba fakiyo rasuulka ilaahayna waa u baryay oo de waa kaas faraskii uga soo baxay isagii waa kaa inay u ka booday markii hore sidaan aragneen arrin kale u yidhi wuxu uhi wahaadihi tani kinaanatii kinaanadeeda wey kinaanada waaten habeenkii dhaweyd ba soo haynay waa weel harag ama dee waa weel oo kale ama wax jirdi ay samayn jireen oo ay leebabka ku guran jireen taas baa kinaana lagu magacaabaa waa wicaa asihaam min jildin haraarkan xataa kinaanana la yidhaha magaco halkuugubaa magacanba weyo dee magacana way la bixi jireen wahaadihi kinaanati waa tani waa bahalkaygii kinaanadaydii weeye fakud qaado sahman leeb minhaa iyada kaba qaado macnaa waxa wey leebabkiisi waa la garanayaa wuxuu doonayaa wax calaamo u noqda oo inuu isagu ay kaba socdaan ay markaas waxa weeyaan ay ku gartaan dadkii rucaadiisa ahaa oo ay bal matalan sidee waxaan uu farayen ay u fuliyaan leeb qaado calaamo kuu noqda oo dee ruuxuba hadduu ruuxuba dirayo si ay kalsooni u noqoto ama cumaamadiisuu dhiiba ama wax isaga ushiisiyo wa dee ruuxii uu kuma garto kii uba dirayo hebel baa isoo diray uu yidhaaho macnaha sidaa u garataan ay u gartaan dadka xoolaha igala jooga idinka horeeya inaan anigu idin soo diray leeb kala bax leebabkiisna waa la garanayay fa innaka adigu satamuru waxaad mari doontaa calaa ibilii geelaygii iyo wakilmaani waa dadkii dee laba joogay addoomihiisa bimakaani kada wa kada meesha caynkaa iyo caynkaasaan geelaygii iyo khilmaantaydii ku mari doontaa iyo ruucaddii laba joogtay fakud markaa qaado minhaa geela xaajatag xataa hadday wax la fuulo ay tahay iyo caano laga caba hadday tahay halkaasaad ku mari doontaa dariiqiina idinka horeeyay kuma sugayihin calaamadan qaada ay si ay idinku gartaan khilmaantu oo markaa wixii aad u baahantay kaba qaado qaala markaa rasuulka ilahi wuxu laa xaajata lii fii ibirik waxaaja ah iyo wax doonan u leeyahay adiga geeraagii ma jirto taas buu ihi de isagna waa kaa laabmay faqadimna almadiinata madiinaanu nimi laylan habeen baanu nimi kolley xadiidku waa dheeryahay bukhaari baana xadiidka khaasatan caaisha iyo bal qolooyinka kale ay warinayaan xadiidka ibnu shihaab bay kuba sugnayd dadku way maqleen reer madiine in rasuulkii ilaahay soo baxay maalintii way yimaadaan oo madiine korkeeday yimaadaan iyo dhinacii maka iyagoo sugayo markay cadceedu kululaatay kano iska noqdaan haddana maalinta kale soo noqdaan ilaa ugu dambayn iyagoo maalin markii dee waktigii kululaaday iska noqday in rasuulkii ilaahay iyo dee abubakar iyo ay yimaadeen nin yahuudiya arkay oo deeta iyagii u dhawaaqay oo yihi yaa bani kayra waa kan xadigiina aad sugayseenoo markaasay hubkiintay soo qaateen bay yimaadeen markaasuu rasuulka ilaahay degay quba ayuu u baydhay oo uu degay markii uu dhowr habeen markaa joogay buu soo baxay madiinoo dhexdeedii buu yimi ama yasribba haddaba imaatinkan imika habeennimo kaa maalinin buu tegey uu halkaa ku degay waa markii uu de halkan masjidkiisii iyo halkan deegaankiisi iyo reer badnijari habeenkii markuu soo gaadhay waayo dhexda jumcadii waa kusoo tukadayba waayo reerihii degayee aws halkaas markii dambena waa soo raacay iyadoo qolo kasta ay leeyihiinba annagana ugu soo deg ugu dambayna uu yii rasuulka ilaahay daaya ha qabanina hogaankeeda ma'muuro weeye ilaa ay fadhiisatay halkan masjidku yahay haddaba waa markaa dambe weeye waxa weeyaan markii hore maaha ee uu maalinimo soo gaadho qubo uu joogay uu masjidkana asaasayay fatanaazacuu way doodeen waa dadkii iyagu reer madiina ayuhum kooda yanzilu calayhi rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi uu ku degi doono cidda uu kuma degayo waa reero kala duwane faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat اllahi wasalaamu calayh anziluu waxaan ku degayaa calaa bani najaari reer bani najaar ayaan ku degayaa de waana halkan degaankoodna halkan buu ahaa masjidka iyo ay kuba yihiin halkaas iyagu deganayen muxuu ugu degayaa iyaga akhwaali cabdilmualibi cabdilmualib abtiyadii ahaa oo awowgii cabdilmualib ayaa haweeney baa dhashay reer bani najaara reer abti bay u ahaayeen waa qaraabo rasuulka ilaahay abti umay ahayd aabihii abti umay ahayd labadoodaba quraysh baa dhashay iyaga reer bani zuuriya reer bani maqsur awowgii laakiin dee waa abtiyadii iyaguna oo markaa waa abtiyadii haddaba waa qaraabadii reer bani naja reer akhwaashii cabdimudalib baan kuma degaya muxuu taa u yidhi ukrimhum bidalik ag waa ku maamuusayaan ku xurmaynaya rasuulkii ilaahay cidda uu ku degaya waa sharaf aad iyo aad u weyn marka iyaga ayaan taa sharaf iyo karaamo ugaba dhigaya ama aan ku karaamaynaya de waa inay abtiyaday dheh fasacida arijaalu wanisaa raggii iyo dumarkiiba waxay fuuleen fowqa albuyuut aqalada korkooda waa markii rasuulka ilaahay soo gala dhulkan watafaraqa way kala tegeen alghilmaanu waxay ku baaheen alghilmaanu waa addoomihii iyo alkhadamu dadkii khadamka ahaa fi duruqi duruqdi yunaadow iyagoo dhawaaqaya ya muxammadu ya rasuul allah ya muxammadu ya rasuul allah bacnaa waa rasuulka ilaahay maxabadii iyo ansaar xubbigii badnaayay uba hayeen iyagooy halkaa tolkii iyo qoomkii soo saareen oo uu dhuumasho kagaba soo baxay bay iyaguna taas ahaayeen ay lahaayeen bal markaa khadamkoodii iyo qilmaantoodii wadooyinkaa farxad aad iyo aad u badan ay kaga muuqatay iyagoo leh jaءa muxamadu jaءa rasuul اllahi salى اllahu عalيyه wasalam muxamed baa yimi rasuulki ilaahay baa yimi ay lahaayeen naxnu jawaarin min bani nataan yaxabada muxamadu min jaar bal markaa reer bani najaarna hablahoodii ayama walaayadoodii ay lahaayeen ba bal taas bay lahaayeen oo bal weyn kolle xadiidku waa inoo dhammaaday waanata aan leeyahay dee waxyaalo ziyaado ah oo bukhaari saxiixiisa inooguma sugan baa jirta fawaaid kala duwanna xadiidka way ku sugantahe midi waa mucjizadan oo rasuulka ilaahay daahirad ah xifdigan hadday tahay iyo ilaalintan iyo umuuraha ilaahay ilaaliyey iyo dee arrintan heshay suraaqa oo kale waa mucjiza aada u weyn oo muuqato oo dee rasuulka ilaahay calaamaadkii waaweynaaye tilmaamayey waxaan uu la yimi inuu run ku sheegayo sidqigiisa iyo mucjizowba ah abubakarna fadaa'il kala duwan hadday tahay dee san maxabadiisi iyo rasuulka de marka ugu horeysaba fadli waxaaba ah inuu rasuulka ilaahay ilaahay uma doortay inuu isagu la saaxiibo daarhijrada isagoo doonaya abubakar inuu hijroodo diyaar garoobay ayaa rasuulka ilaahay yidhi isu waxaan aan rajaynaya in layba idmo isagaaba reebay markii dambena waa kuwaa soo wada raacay rafiiqiisii kaar buu ahaa intaa kulaba jiray bal dee shaqo badanna qoyskiisa ay qabteen meel kastana ugaba horeynaye isagii markii dambena rafiiqiisii rixladaasu ahaa dee rafiiqiisiina waa taas adduunya aakhiraba rafiiqiisiibe haddaba fadli weyn oo kala duwan oo dee abubakar ah waxaa kaloo arintan uu dee imika abubakar la imanayay khidmadan oo kale waxaa kusugan bul khidmatu taabic limatbuucba khidmada taabicu dee matbuuciisii uba adeegayo uba shaqaynayo xaggii daadi aad bay isuguma dhawaayeen be waxaa kaloo de atawakul cala allahi subxaana watacaala iyo xusna caaqibatihi fadliga uu leeyahayba ansaarna fadaa'il weyn oo xaggan maxabadii rasuulka ilaahay ay jeclaayeen iyo faraxa imaatinkiisa ay kuma farxeen iyo bal xidhiidhintii ay iyo de bimatalan taasoo kale waa fadliga ansaareed ee de iyaguna ay leeyihiin arrin kale uu sheekhu raximah llahu tacala halkan sheegayo ah silat larxam fadaaisheed qaraabo imaka halkan rasuulka ilaahay degi degitaankan uu kuma degay qaraabuu ku xidhiidhinaya qaraabadaasi qaraabo imika dhowba maho dee waa awowgii abtiyadii weeye haddaba qaraabadu ama haba dhowaato iyo raximku ama ha dheeraatee bal iyadna xidhiidhinteeda iyo baltaasiya in la ogaado laba xidhiidhiya fadliga ay leedahayba waxaa kaluu raacinaya arajul aljaliil hadduu beled yimaado aqaarib ku leeyahay dee waxa roobba dee haddaan duruuf kala jirin iyo waxyaalo inuu iyaga kuba dego dee yukrimuhum bidalik kitaab bismi illahi raxmaan raxiim kitaabu tafsiir waa mahad ilaahi alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waa kitaabkii kitaabkeena o dhan uguba dambeeyey taasba weeye kitaab ka dambeeya maba jirto waa waxaanu sheekhu kuba khatimay raximah اllahu tacaala kitaabkii jaamic ahaa ama صaxiix ahaa atafsiir buu kuba khatimay laftigan atafsiirna waa atabyiid baa macnuhu iyo asalka hore ficilku waa hulaaثi oo fasara yafsiru iyo yafsuru labadaba labada wejba uu ku yimaadaay manaa fasarahu manaa bayanahu waa udaxa wey waa caddeeyey markaa markay noqoto fasara oo imika keli masdarkiisa yahay oo dee shado lagu kordhiyana waa mubaalago waa xeeldheeraan lagu xeeldheeraanayo caddayntii wax la caddaynayo waa mubaalagadii markaa in arrinkaa horean sheegnayba dee tafsiir iyo imika kaase waxa weeyaan imika markaan eegno axaadiista inoo dambayse kitaabkaa waa sagaal iyo toban xadiid markay noqoto kitaab tafsiir intaasuu muslim ku soo arooriyey haddaad macaduruqda iyo riwaayaadka tirina dee afariyo soddon iyo meelaha kama badna marka la sugayo maca dee aan duruqda tirino xadiidkii keliya id inaan tirin duruqdiisa tirino marka way koobantay marka la eego way jiraan majmuuco axaadiisa oo masaa'il tafsiir lagaba qaadan lahaa ama macno tafsiir baa la odhan lahaa geli lahaayo uu munaasabaad iyo abwaab kale uu kuma soo arooriyo sheeko waxoogayo way jiraanba haddii kitaabkaad loo tatabuco laakiin intaanu tafsiirka kuma khaasiray intaa weeye marka isagii bukhaari markaan eegno farqi weyn baa uba dhaxaynaya bukhaari dee qeyb dhan oo kitaabkiisa kaba mida ayuu tafsiirku noqonaya haddaan eegno axaadiista bukhaari soo arooriyey horta isagu dee mid weeyaan ee bukhaari suuri imaka halkan waa axaadiis mutafariqun baa inoo imanaya axaadiis mutafariqa baa inoo iman doonta bukhaari oo kale isagu intuu faatixada ka bilaabo ayuu qurcudubrbinaas ku geeyaa macnaa suurad kasta waa dhigtaa tarjama u dhiganaya suuradaha maaha bar inay de mid kastaba axaadiisu kusoo aroorinaya tafsiirkooda kuma timi waayo axaadiista tafsiirka kuma timi dee axaadiista abwaab kale kuma timi aad bay ugaba yaraanaysaa waxbay horta suuradii waa dhiganaya hadduu xadiid yaro waaba ku soo aroorin haddaan xadiidkaasi jirin oo kale kolkol mufradaad suuradii kaba mid iyo kelimaadkii oo tafsiirkeedii kutubta macaani lqur'aan afara iyo ama abu cubayda iyo ha uga badnaado meelaha dee taase ayuu soo dhigtaayo tafsiir kelimaad buu soo dhigtaa aqwaal be matala mufasiriintu leeyihin buu soo dhigtaa axaadiid kala duwan axaadiidta haddaan eegno shan boqol way gaadhaysaa waayo waxaan filaya waliba inay saddex dheeraanayso mukararkeeda waa bukhaari oo kale axaadiistiisa tafsiir isagoo dee mid midna uga dhigtay ama muslim waa axaadiis mutafariqaad ah waa axaadiis markaan mid mid ahaan u tirino sagaal iyo tobanaan kama badnaynba haddii dee aan duruqda la tirinana waa dhowr iyo soddon unbay tegaysaabo markaa labada kitaab markaan eegno aad bay u kala badnaanayaan xagga marka la eego wixii tafsiir kuba tacalluqsan ee kuma yimi bal markaa waa kitaabkii inooguma dambeeyey waa ilaahay mahadi subxaana watacaala rabbi haddii halkayna soo gaadhsiiyey hamidada kooban ee inoo hadhay ilahi waxaan ka rajaynaye intaas inuu si khayr leh oo nafci badan inoogu taab yeelo alxamdu lilah allahuma laka alxamdu kama ynbagii lijalaali wajhik walicadiimi sawdanik wuxuu uhi musanifku xadaثna mحamed بن rاafici qal xadaثna cabdالرaزاq qal xadaثna macmar can hamaam bni mnbhi qala anahu qaala hada ma xadaثna abu hurayraةa can rasuuli الlahi slى الlahu عalيyه waslم hada waa dee majmuuca axaadiiث laakiin kani kaba mid ahaaye waana arrintii aynu soo marray saxiifadii hamaame waa wixii uu noogu warramay abu hurayra rasuulka ilaahina nooga wariyey fadakara wuxuu sheegay axaadiia minha axaadiia waxaa kaba mid ahaa waqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi qiila waxaa lagu yihi libanii israa'iila reer banii israa'iil wadkhulu lbaaba sujada waquluu xidat nagfir lakum khadaayaakum reer bani israa'iil baa taa lagu yihi wadkhuluu gala albaaba albaabka waa albaabkii baytulmaqdis waaba la yidhi maya waa qaryadii nimankii jabaabirada ahayd kuwa noolaayeen ee ay deganaayeen taas baaba la yidhi oo de qaryadaasna kolley waa arixa magaaladana la ilah la de waa min aqdam ilmudun fi lcaalam oo kale taas baabay ahayd bay yidhaahaan arixay ahayd haddaan falastiin wadkhuluu baaba albaabka gala sujadan xaalatin idinkoo sujuudsan macnaa idinkoo rukuucsan idinkoo foorara ilaahay nicmadaa weyniyu idinku nicmeeyey ugu shukreeya kol hadduu idinmaka siiyey fadxigaas idin dhib yareeyey oo u idiin sahlay waa idinkoo taa u khuduucayo u tawaaducayo rukuucsan gala marka sujadantan macnaa waa raakiciina munxaniina ru'uusahum ru'uusakum weeye asti rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalintii fatxu maka raaxiladiisuu fuushanaa tawaaducu rabbigii u tawaaducayo iyo khuduuc ayaaba kol dhacaysay in garhkiisii ay soo gaadhaan qaadimata raxli oo kale waa tawaaduci haddaba taas yeela dee marhkood baa sujuudan daahirkeeda kuma fasiro oo ah dee markaa aad qaryadii gashaan inay markan iyagu ay gelayaan ee socdaan sujuuddii ma imanaysa marka aad gashaan ilaahay dee shukri taa uguma sujuude bal sujadan waquluu dhaha waxaad tidhaahaan xidatun ay mas'alatunaa wey waxaanu ku weydiisanaynaa ilaahayow iyo masaladayadu waa xidatun daadin aad dembiga yagii daadisood naga daadiso xidadii waa inaad dembiga yagiiyo wixii nagaba daadiso marka ilaahay muxuu yihi naqfir lakum haddaad saa tidhahaan weeye baabkii albaabkii idinkoo sujuudsan gashaa had tidhahaadna hadalkaas waa weyd baryadaas iyo masalatuna xidatun naqfir waanu dhaafi kale waa dee qira'aadkii mid kaba mid ah lakum idinka waanu idin dhaafi khadaayaakum dunuubtiina oo hadda intaasoo la timaadaan khuduucda iyo dee taasi rukuucda iyo inxinaha laba timaadaan hadalkaa koobanna tidhaahaan waxaanu idinka dhaafi doonaa dunuubtayn dunuubtii aa geysateen fabeddeluu way bedeleen waa niman cidaad marka horeba u dhisnaya maxal adeeg waktigaasaa ilaahay nicmada uguba nicmeeyo markaasay bedeleen de waa aladiina dalamuu sida ilaahaybaa kuwii iyagu dulmiga laba yimi ee iyaa kaba mid ahaayo maxay sameeyeen fadakl waa cinaad bal halkaa eeg maaha nimankani gaade gaalo nebigoodii beeniyey oo taasoo kale waa kuwii nebigii raacsanaa ee taasee iimaanka sheeganaya san ahaa fadakaluu way galeen albaaba albaabkii yazxafuuna xaalay siqayaan calaa faym waa saa curyaanku uba socdo maaha gurguuradba dabaday ku siqayaan oo halkii la yidhi dee sujuud ku gala ficilkii maxay ku bedeleen ficil buu ahaa kaasi ficilkanay ku bedeleen azaxfu cala astaaf wa qaaluu waxaanay yidhaaheen hadal aan macno lahayn oo qiimo lahayn oo xabatun fii shacra qowlkiina way bedeleen oo qowl kaley ku bedeleen oo aan wax qiimu leeya ma jirino waa xabad dee shacaro kuba sugan oo deetin riwaayadka qaarkood fii shaciiratinoo ama halkan xaba bedelkeeda ximdatun baa kuma sugnayd waa xabad qabadi oo xabad kaloo heeda ku jirto waana ladugu aan la qoyon macna lahayn ee waa cinaadkii un macnaa qowlkiina ficilkiina ficil bay kuba bedeleen qowlkiina qowl bay kuba bedeleen de waa tii markaa ciqaabtooda ay noqotay rijsi ilaahay subxaana watacaala inuu kuba sii daayay cadaab ay daacuun kuba fasireen bal taas markaas imika maxaa inooguma sugan un imika halkan waa reer bani israa'iil nimankaas inay wixii sade cinaadkoodii iyo ficilkoodii xumaa iyo ficilkii la farayna ficilkanay kuma bedeleen qowlkii la farayna dembi dhaafka ay ku mudan lahaayeenna waxay ku bedeleen qowlkan aan wax macnuu leeyahay ma jirin markii dambena maxay muteen bade halkii ay naqfir lakum khadaayaakumtii dee risi in laguma soo daayey lagu soo dejiyey taas bay ciqaabtaas bay muteenba xadaثanي cmr بن mحamed بn bukayri waa sa waxaan leenahay axaadiiثan waa axaadiiث mutafariqa bal waxa weeyaan oo aayaadkan imika xataa dee iskuma xigaan oo suwartan bal matalan iskuma xigaanba ama bukhaari dee sida aan sheegayo way tartiibsaneen suurad suurad buu dhiganaya faataxa u dhigtay axaadiid buu soo arooriye boqoroo weliba abwaab kala duwan oo baabkani kaba mid noqonaya xadiid xadiidkan iyo uu kaba mid noqonayo imakaan hayno iyo umuuro kala duwan markuu dhameeyo alu cimraan galaa saasoo ilaa qulacuda birabinaas boqol iyo afar iyo tobankiiba isagoo dee saa wada dhiganaya kuwa qaarkood kuma sugnaa waxa axaadiida ee dee mufradaad iyo kelimaad ku sugnaa ayuunbuu dee tafsiir ahaan ulaba yimaadaayo wuxuu markaa mslim xadaثanي cmr بن mحamed بn bukayri الnaqid واxasan بn عaliyi الxulwaniyi وcabd بn xumaydi waxay yidhaaheen qaala cabd xadaثanii وqaala اآkharaani xadaثana intaasay ku kala duwanaya xadaثani iyo xadaثana xadaثana yacquub yacmuna waxay saddexdooduba u jeedaana yacquubkan ibna ibrahima bn sacdi قال xdثna أbي عن صالح وهuو بن kaysاn عن بن شhهاaب صالحna waa أصxaabtii iبن شhهاab waxaaba la yidhaha de ahaan waaba ka weynaa way idhahaanba bal waa ka samاع horeeya la idhahaa waa isla dabaqo lakiin waxa weeye min baabi riواayaة الأqrاab baan idhaahno lakiin waa sheekhiisiy qاaل أخbarnيi أنس بن مالكi aنس بن مالك baa ii waramo wuxuu igu waramay أن الlaha ilaahay عaزa وaجل taaبca الwaحي waxyigii inuu israacraaciyey badiyey weeye calىa rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam qabla wafaati geeridiisii horteed xataa twufiya ilaa rasuulka ilaahay wafaaday wa akaru maa kii ka ugu badan yahay kaana uu ahaa alwaxyu manaa oo dee ilaa uu dhintay iyadoo dee kii ugu badnaa waxyigu xaasilu yowma twufiya rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam uu yahay mid jiray ama xasilay maalintii rasuulka ilaahay wafaaday macna anas ibnu maalikna xadiidkan oo bukhaarina la wadaagsaday sa ka horeba ulaba wadaagsaday wuxuu inoogu sheegayaa waktigii dambe rasuulka ilaahay wafaadkiisu soo dhowaaday waxyigu waa batay nusuulkiisi baa batay kollay dee sababaha waxaa kaba mid ah fatxu maka dabadeed inay dadkii carbeed diintii ilaahay afwaajan dee marka ay usoo galeen iyagoo badan reer reer marka dadkii imanayay iyo dadkaa badan ee wafdiyaday imanaya su-aalahoodii diineed baaba badnaa oo dee jawaabo waxyi ama ha noqdeen waxyigan matluuga ama waxyi kale taas baaba jirtayo mar rasuulka ilaahina wafaadkiisii baa dhow marka dee si shareecadna ay u taab noqoto arrinkaa weynee soo kordhay oo dadkii inay islaam wada qaateen jaziiral carbeed wixii kuma noolaa wufuuduna ay iska daba imanaysay intaasna as'iladoodiiyo waxyaalahaasi ay jireenba ayaa waxyigii laba batayo haddaba markaa rasuulka ilaahay wafaaday dee waxaabuu ahaa waxyigu markuu ugu badnaaba weye oo waktigaa ugu dambeysay rasuulka ilaahay wafaadi doono shareecadna way buuxsamaysay waa la taab yeelay ayaa waxyigu uguma sii badnaa waaktaru maa kana alwaxyu yowma twufiya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xadaثnي abu khaysmة زhayr بن xrb ومحamed بن المثنى ولفd بن المثنى qاaل xadaثna cبدالرحمن وhو miن مهdiyi qال xadaثna سfyاn waa hwrي isaguna can qays بn mسلm الjadلي can طارق بن شiهاaب الbajلي الأxmasi intuba wadadaynu soo maray طارق بن شihaabna idraaka masn riwiyo waa leeyahay rasuulka ilaahay bal dee waaba si nin roon ahaa wktigaase lakiin mala samcu isaga kaba maqlay wax ma jira adigu lakin waa صxaabiya an alyahuuda yahuudi qaaluu waxay idhahan licumara cumar ku yidhaaheen niman yahuuda waxaa inoo dambaysa nin kamida inuu ahaa ee waabay malaa dad kalea la socday oo nin baa dee inay dhammaantood su-aasha lama wada imanayaane haddii su-aashii xataa ay dadkani wada socdaan oo imikaba dee sheekh ama caalimla wax la weydiinayo dad u wada yimaadaan ruux baa su-aashii tawaliyaya marka ruuxina waa loo tiirin karaa jamaacadii la socotayna dee waa waxay la wada qabaane waa loo tiirin karaa haddaba yahuud baa qaalu waxay ku yidhaaheen licumara inakum idinku taqra'uuna waxaa aqriyaysaan aayatan aayad kitaabkiina kuba sugan low unsilat haddii la dejin lahaa fiina annaga aayaddaas latakhadnaa waxaan kaba yeelan lahay min daalika alyowma maalintaa ay aayaddaasi soo degtay ciidan ciid baan kaba dhigan lahay macnaa waxay leeyihin aayad kitaabkiina kuba sugan aada iyo aada uba weyn ayaa waxa weeyaan idinku aqridaan annaga yahuud haddaad nahay haddee aayaddaasi nagu soo degi lahayd maalintay soo degtay ciid baan kaba dhigan lahayd waa farax aan aayaddaa ku faraxsannahay iyo dee bal masalan weyneynta aan weyneynayno faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi de aayaddii uu weydiiyo way sheegeenba waana inoo soo socotaa iyagoo dee bal masalan aayadda aqriyayeen inii anigu laa aclamu waan ogahay xaytu unzilat meeshii lagu soo dejiyey macnaa markii la soo dejiyey rasuulka ilaahay ku joogay waan ogahay waaya waaya yowmin unzilat rasuulkii ilaahay macnaa xaytu unzilat waaya yowmin maalintii unzilat lasoo dejiyeyna macnaa maalintii lasoo dejiyey maalinta ayadna waan garanaya wa ayna rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam xaytu unzilat rasuulka ilahay halku kuba sugnaa halkii uu kuba sugnaa markii lasoo deg horta meeshii ay kuba soo degtay waan garanaya waliba rasuulka ilahi halkuu kuba sugnaana iyo mowqifkiisiina waan garanaya waa kan sheego wuxu uhi unzilat aayaddaa waa lasoo dejiyay aayadda way noo dambaysahay wa alyawma akmaltu lakume bicarafata carafa ayaa lagu soo dejiyey walxaal rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waaqifun bicarafata rasuulka ilaahay uu carafo joogo u taagan yahay qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yihi ashuku anigu waan shaki wuxuu igaga jiraa kaana yowma jumucati amla laakiin way noo dambaysaa maalin jumcay ahayd e maalintii rasuulka ilaahay xajatulwadaac inay xaj kale ma xajinba bacda alhijre maalintaasun baaba heedoo jumcay ahayde inay maalin jumca ahayd iyo inaanay ahayn yacni wuxuu ujeedaa alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii maanta waa maalintaa machuudka ahaa waa maalintaa carafo la joogay rasuulka ilaahay carafo taagnaa waa gelin dambe oo jumca oo casar ayaan akmaltu lakum diinakum diintiinii idiin dhameeyey khalaas diintii way dhammaatay way buuxsantay wax dabadii lala yimaado o la yidhaha diin baanu ku kordhinaynaa de wataa bidcada noqonaysaba wa atmamtu waan taam yeelay calaykum korkiina nicmatii nicmadaydii islaamnimo iimaan iyo diin ahaan waan idiin buuxiyo waan idiin taam yeelay xadaثna abu bkr بn abi shaybata وabu quraybi wlfd labi bakri qaaluu xadaثna cabdالlahi bn idriisa can abihi can qays bni muslimi can طariq bni shihaabi sufyaan iyo dee qolooyinkii horun baa meeshii kaba baxay laba sheekoo muslim ayaa inoo yimi markii horena laba hore ayaynu aragnay labadaa sheekee muslim waxay ka warinayaan xadiidka cabdالlahi bni idriis isaguna abihi idriis ibni yaziid kolley cabdالlahi bni idriis iyo aabihiyana dee wadadaan soo aragnay oo atbaacu taabiciintii labadoodanba labadno isdhalay cabdillahi bn idriisna waa nin caalim ahaayo xaafid ahaayo caabidnaba ahaa kolley waa laga yaaba habeeno dee waktiyo hore aydan isaga yidhi kale qiso kuma tacalluqsana isagii ciisan sheegi doonaa inaan sheegina aan u malaynaya waktigiina waa dhow yahe laakiin kole dee kitaabkiiba uu nihaaye yahay bal waa arrimaha dadka dee saalixiinta ahaa ee xufaadda ahaa culamada ahaa akhbaarahoodu khaasatan waa waxyaalo waa dhaqankoodii diineed iyo sulugoodii fiicnaa iyo waa meeshii maxalkii qudwada waana waxyaalaha dee akhbaartoodii ay qiimaha kuba leedahay odhan jireen babarkood cinda dikri saalixiina tanzilu raxma abdris adoon saalixan u ahaa xaafida waa waxay soo naqliyaan kollay qisadana waxaaba kuba sugan tahay imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa tahdiib alasmaa walugaat ayay kuba sugan tahay mujaladka dambe khaasatan isagu inaanu tarjamo kulahayn baan filaya ee waa tarjamada ciise bnu yunus ciise bnu yunus ibn abi isxaaqna min caalim ahaayo mujaahidna ahaa baltaasoo caabidna ahaayo nun soo marre weeyo qoyskan iminkaan soo hayna abu isxaaq qoyskiisii ahaayo israa'iil ay walaal ahaayeen qisada laakiin waa halkaa ciise wuxuu idhaah waxaa soo xajay haaruun rashiid waxa weeye ayaa soo xajay baqdaad markaa uu kaba yimo uu dee kusoo socdana ard alxijaaz oo kale ayaa wuxuu soo maray kuufa kuufa markii uu joogo ayaa wuxuu amray qaadigiisii abaa yuusuf inuu yihi muxadisiinta waxaad ku tidhahaa oo culimadii dee xadiidkii beledkaa joogay bal hanoo yimaadeenoo ee hanoo xadiiseen ana amartaas qul lilmuxadisiina yaatuuna fayuxadisuuna hanoo yimaadeenoo bal aan ka dhegaysana xadiise waa dad iyagu oo adaa helculmi isma dee taas buu ahaa culimada aada u jecelna waa ahaa markaasa waa la wada yimi waxaan iman laba sheekh waa cabdullaahi bnu idriis iyo ciise bnu yunus iyagu may iman intii labadoodaasa aan iman marka waxaa la socda labadiisii iman amiin iyo ma'muun ayaa la socda labadana waa laba nin oo aan qarsoonayna markaasay iyagu u tegeen cabdillahi bn idriiskan bay kusoo horeeyeen waa si ay dee cilmi iyagu u doonayaaba dee cilmigan iyo taasi ay waxugaba maqlaan boqol xadiise oo dee xifdigiisii ahaa ayuu uba sheegay ay ka maqleen oo sanadkoodii leh ma'muun waa nin buu ahaa dee markii dambe aqoontaa badnaydiyo waa tii laba gashaye waxyaalihii kale ee yunan iyo lasoo tarjamayna arrintii nimana ay dee ay matalan dariqa u idaariye muctazile iyo de masaladii khalq alqur'aan iyo waa ninkii marka la eego reer bani cabaasba iyo taas oo ninkii ugu aqoon badnaa ugu caalimsanaa buu ahaa marka la eego xadiidkan iyo wax kastana aad buu uba yaqaaneen ayuu ku yidhi maamun baa ku odhanaya cabdullahi bn idriis iyo cami ata'danu lii an uciidaha calayk may fasaxaysaa xadiid haddaynu kumka maqlay oo boqol xadiid oo sanadkoodii leh may idmaysaa inaan kusoo celiyo haa buudi boqolkii xadiid buuseedii u aqriyay waa ma'muun waa hadalkaas isagu kuma celcelinayo mar keliya aqriyo markiiba kuwa xifdiyey aad iyo aad buu ula yaabay xifdigiisii waayo cabdillahi bn des waa min ahli xifdi waa dadkii xufaadda abu kaa mida xifdigiisiibu lama yaabo markaasaa wuxuu ku yihi maamuun baa ku yihi ya cam ina bijiwaari masjidika daaran fahal ta'danu lii ama lana an nashtariha wanuwasica biha almasjid masjidkaagan aqal baa dhinaciisa inaan iibsano oon soo iibino oon masaajkaaga ku darno ma noo fasaxaysaa wuxuu ugu jawaabay ina idriis tihi may wuxuu ihi qad ajzaa man kaana qabli intaani dadkii iga horreeya way kuwa filaato anna waa igu filan yahay tii buu yihi sheekhana nabar baa ku yaalla gacantiisa kaga yaalla ama wax ka soo bax buu ahaa markaasaa wuxuu ku yihi ina macana mutadabbibiina waawdiya de ina waa amiir almu'miniin waa rashiid maha amiir almu'miniin kale koley de waa rashiid waa ninkii nakfuur kuwa lahaa aljawaabu ma taraahu laa ma tasmacuhu taas ugu jawaabaya nakfuur oo kale bal masalan taas weeyaane de bal ilaa berihii dhaweyna dee arrintani jirta moote xataa baqdaad ilaa imakadan waa halkuu gaadhsiisnaa waa caasimata rashiid ilaa imakadan lama yidhaahoo kale iyo markaasaa wuxuu ku yihi waa de waa marka xaashiyadiisi baa la socotay dad badan baa la xajayey dhakhtaradiibuu wataa waa dhakhtaraan wadanaa iyo dawana waa la sitaaye may fasaxaysaa an ucaalijak inaan ku daweeyo tu ihi la qad dahara milhu min qabl famari horaba mid hora iyo soo iska bogsaday kda iska bogsan doonaa oo mid horaba mar maruu meesha ka soo baxay u iska bogsado ta markaasuu jaayista amray waxbuu siiyey adigu sheekuu qaatay markaas ciisay u tegeen ciise bnu yunus isagiina axaadiis bay kaba maqleen markay axaadiistii ka maqleen isaguna nin xafido weeye kolley marna dee xaj iyo jihaad badnaana ciise bnu yunus ayaa wuxuu lacag buu waa ma'muun amiinna waa laba socdee malaa lacag la yidhi toban kun oo dirham bay ahayd ayuu u dhiibay oo wuu diiday wuxuu qaatay inuu yaraystay markaas u laban laabay oo deetu yihi laa walaa ihliilijatan walaa sharbatan maa bixadiidi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam walow mala'ta bi sakfa hada lmasjid may wax baa qaadanaya ma jirto xataa wuxuu leeyahayba walaa waa kulan xabad ah ama biyo lacabana xadiidka rasuulka ilahi kuma qaadanayo xataa hadii inaad saqafka ii buuxiso taas adu way la noqdeen oo sii bay kagaba tegeen oo dee waa taas bal waxaan leynaya cabdullahi bn idriis iyo ciise bn radia allahu canhuma iyo dee dadkii waxa weeyaan saalixiintaaba guud ahaan iyo dadka culimada allah ka wada raalli ahaada cabdillahi bn idriis can abi can qasi bni muslim can dariq bni shaab kolley mar horaan ku ballan qaaday waan xusuusnahay aan lahaa mar baan sheegi doonaaye laakiin waxaan filayaa inaanay fadrada waqtiya horena way ahayd kitaabkiina oo dabayaaqo waanan idiin sheegay masderka qisada waa tahdiib alasma waluqaat tarjamada ciise bni yunus can dariq bni shihaabi qaala qaalat ilyahuudu yahuud baa waxay yidhaaheen licumara cumar ku yidhaaheen low calaynaa macshara yahuuda ay low unzilat haddii la dejiyo oo calaynaa korka naga macshara yahuuda akhusu macshara nakhusu macshara yahuuda yahuud baan khaas yeelaynaaye ama low calaynaa ee nazaladaa hore mid ay noo fasiraysayna ficilku mee lowdu ficilun bay raacdaaye bal taas bay noqonoo low nazalat calayna macshara yahuuda nazalat hadihi alaayato haddii bal ay dhici lahayd inay kusoo degto aayadani yahuud baan haddaan yahuud nahay aayadduna waa maxay alyawma akmaltu lakum diinakum waatamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina waan raalli noqday idinka islaamnimo ayaan xag diinad idinkaba raalli noqday hadday naguma soo anaga nagu soo degi lahayd naclamu alyawma aladii oo aan ognahay alyawma aladii unzilat fiiha aan garanaynana maalinta ay aayaddaasi soo degtay latakhadnaa dalika alyawma maalintaa waxaan kaba dhigan lahayn ciidan ciid qaala wuxuu yihi waa raawiya xadiidka faqaala cumaru cumar ba wuxuu yihi daariq bnu shaab baana inoogaba warramaye faqad calimtu anigu waan ogahay oo waan alyawma aladii unzilat fiihi maalintii la soo dejiyay wasaacata bal saacadii iyo wa ayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xiina nazalat rasuulka ilaahi halku joogay markay soo degtay nazalat laylata jamcin habeenkii musdalifa maha habeenkii adeyna waa galabtii kol haddii halkaa laga soo dareero jamciyo musdalifa la imanaya laylata jumacina bal matala iyadna taas malaa lafti labada laftiba waa iska sugan yihin waa habeenkaa jamci ujeedadu waa galabtiisii weeye habeenkaa musdalifo la imanayo galabtiisii ee carafo la joogay walxaal naxnu maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam bicarafaatin annagoo rasuulka ilaahi maciisa oo carafaad laba joogna taas buu soo degtay weli xadiidku waxaa inoo hadhay dariiqana inoo yar hadhay markaasaan in yar yar eegi doona khaasatan dee jawaabtan ciid baan kaba dhigan lahayn iyo hadalkii dee ciid bay noo tahiye nooma aha mu odhan taasaa jawaabtu ahaan laydbe waan garanaynaa unbuu yidhi bal taas iyo waxyaalaha intaas baan in yar dib ugu soo noqonaynaa وxadثnي cبd بن حmayd qال أخبرnا جعفر بن cwn qال أخبرnا abu cmaysi عan qays بن mسلm عan dاrق بن شhاab cid csubi ma jirta lakiن abu cmays ee kunyadiisan ba aad looguma yaqaanaaye waa cutbaة بن cabdاللahi بn cutbaة بn cabdاللahi بn mascuud weeye abu cmays oo magaciisa cutba cutbaة بn cabdالlahi بn mascuud ba awow isaga qaala wuxu ui jaa rajulu nin baa yimi min alyahuudi ilaa cumar nin yahuud kamida cumar uu yimi markii horena yahuud baa timi waa ti aan hadalka waan horreysiiyo su-aasha nin baa laba yimi ninkaasaa hadalkan yidhi laakiin dad kalea la joogay oo dee iyaguna kolley la ra'yi ahaa saasaa kolle alyahuud ayay u noqotay oo xadiidku uguba yimi duruqdiisa mid ahaan midna waa ninkii su-aasha tawaliyey xaakim muxajar siduu kutub kala duwan dabaraan iyo dabariyo ay kaba mid yihiin musnadka musadadiya uu kaba soo naqliyana ninkani kacbul axbaar buu ahaa dee malaa waa intii aanu islaaminba adugu kacbul axbaar baabuu ahaa waa sil xaafid fatxulbaari kuma soo naqliyo kutubtaan sheegayana uba tiiriyo faqaala wuxuu yihi ninkii yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow xataa bacda islaamina waa noqon karaan aayatun aayad fii kitaabikum kitaabkiina kuba sugan oo taqra'uunaha aqriyaysaan low calaynaa nazalat macshar alyahuudi low nazalat calaynaa hadday sooba degi lahayd annaga korkanaga macshar alyahuudi akhusu macshar alyahuudi latakhadnaa dalika alyawma ciidan maalintaa ciid baanu kaba dhigan lahayd qaala cumar ba wuxu uhi wa ayu aayatin waa aayadee qaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina aayaddaa weeye tilmaamaysa diinka kamaalkii nicmadii in ilaahay muslimiintii u taam yeelay waa dee markaa macnaheedu yahay faqaala cumaru cumar baa wuxuu ihi inii anigu la aclamu waan ogahay alyowma aladii yowmkii nasalat fiihi ay soo degtay wاlmakaan aladii naزlat fiihi makaankii ay kuba soo degtayna waan garanayaa naزlat calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay bay kusoo degtay bicarafaati fii ywmi jumucati maalin jumco bal markaa kolley xadiidkan iyo duruqdiisu way noo dhammaatay cumarna hadalkiisan ah maalin carafay soo degtay iyo maalin jumcay soo degtaiyo taas kolley siday culamadu kuba fasiraan ujeedadiisu waxa weeye dee yoomkaasi annaga ciid buu noo yahay weliba laba dhinac buu ciid noogaba yahay mid weeyaane waa maalin carafa maalinta carafana kolley xadiid ba asxaabu sunan ay wariyeenba yowmu carafata wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahl alislaam rasuulka ilaahay baaba yidhi waa maalin ciideed walow dee isaga ahan soomkeedu dadkii waxaan dadka aan bal markaa mowqifka joogin uu sunaba uba yahay oo ciid buu yahay maalin jimcana weeyaanoo waa ciiddii usbuuc ah labadoodaba iskala dee iyadna fadli iyo sharaf siyaadaa markaa meeshii timi bal markaa taas weeye kolleyna riwaayada xaafid sooba naqliya halkan oo culimada qaarkood ay soo saareen ayaaba waxay ahayd un kolley jawaabtana ay kuma sugnaanaysaa ee waxay soo degtay maalin jumcaha iyadoo carafo la joogo wakilaahuma lana ciidun bixamd illaahi labadoodubana ciid bay noo yihiin ilaahay baadna taa mahadle bal markaa haddaba waxa weeyaan ee ciid way yihiinoo midna waa ciiddii usbuuca iyo ciiddii kale oo isba gashay weliba dee habeenkeedna ciiddii buu noqonayaa ruknigiiyo xajkee weynaana waa meeshii laguba gudanaya xajkaba uguba fadliga badnaa markaa ciid bay noo yihiinba taasba weeyaanoo waatan allahuma arrin baa timaado kolley xaafid xajaran raximah llahu tacaala dee kitaabkiistaas qaamuusa sunna oo kalena uu kuba soo qaado ah bal maalan udaayaanoo de haddii iyada horta isaga hadalkiisa taasi kumay sugnayne maalintan jumco dee ciiddaas baa fadliga leh oo rasuulka ilaahayna wuu inoo sheegay maalin cadceed soo baxdaba dee maalinta marka leega ayaamaha usbuuca waxaan sanada ahayn maalinta ugu khayr badan ay tahay waxyaalana ay dhaceen nebi aadam abuurkiisii iyo bal ay kaba mid ahaayeen dee umuurahaas iyo qiyaamadoo dhacaysa iyo umuurahaas ay kaba mid ahayn siuu rasuulka ilaahay inooba sheegay oo dee ciiddaas iyo maalintan carafo iyadna fadliga badan leh taas waa laba sharafood oo isuba tegey cibaadadna iyo daacaduna haddii waktigan ay dhacday ama makaankan ay dhacday sidiisa budnaan gaara uu leeyahay fadligeedu waa sii siyaadaa sharafteedna way badnaataa sidaas baabay xagga makaanka markay noqoto salaadan ama camalka khayrkee kale lagu tukanaya labada xaram iyo ama lagu samaynaya sharaftan makaankuu leeyahay daraaddeed loo laablaabayaa oo kale ee sharafka rabadaan oo kale sharafkii zamaanka oo kale waa ka camalkiisu mudaacafka yahay marka haddii de ay maalintii carafa ay jumco noqoto kolley fadligu waa ziyaadaya laakiin bal waxaa jirta waana waxaan dee kolley dadkana iskaba malaa dhexdooda ay maqmaqleenna nafti sababa markaas yimi oo ah haddii maalinta jumco ama maalinta carafo maalin jumco uu noqdo ee fadli badanna waa leeyahay waxaanu u dhigmayaa toddobaatan xaj oontaa ahayn buu uga dhigmayaa bal taasoo kale kolley waxay noo sugan maha taasi fadli waas jira oo yoomkii carafa iyo yoomkan jumco iskale fadli ziyaaday tahay laakiin in la yidhaha toddobaatan xaj buu uga dhigmayaa bal imaan baa jirta raziin la yidhaaho kitaab uu leeyahay uu ku ururiyey kutubtan shanta ibnu maaja markan kaba reebna iyo muwada oo dee kitaab jaamica ah axaadiistooda kuba urinaya waa rasin alcabdari axaadiistooda kuba urin ibnu asiirna kolley waa kitaabka uu dee isaga uu raadkiisa raacay weeye kitaabkiisan jaamicuusuul la yidhaaho kolley nin reer andalusu ahaa marka kitaabkiisa waxaa dhacay siuu kolley tarjamadiisa waa siyar saaxiba siyariyo kuba soo naqliyo axaadiis ziyaada ah oo usuushaa uu isagu ururinaye uu jamcinayey aan kaba mid ahayn oo kitaabkiisa dhacday dee meeshiina waxayd usuushaa inuu ku kaaftoomo waa axaadiisa ziyaada ah hadduu xataa duruq kale kuba warinayo dee bal markaa uu sheego oo kale laakiin waa axaadiisa kitaabkiisay dhacday oo kolkol ee tan maahay waxyaalo kalena way dhaceen marka waxaa kaba mida xadiidkan aan hayno ayaa kitaabkiisaasuu kuba yimi usuushii uu markaa ururinayana dee midna kuma way sugnayn oo kale bal waxa weeyaan oo dee kuma sugnayn marka la eego wax marfuuce xaafid xajarna waa ka joogsadaa ma jazmiyo inuu yidhaaho waa mawduuc oo kale iyo laakin wuxuu leeyahy un dee arrintiisan iyo xaalkiisaasu kaba waramay waxaan leenahay sharaf iyo fadli ziyaadiye waa jiraya haddii carafa iyo ay jumca iswaafaqaan laakiin in la yidhaaho toddobaatan sanadood ama toddobaatan xaj buu udhigmaya iyo taxdiid iyo bal waxaasaa jira un baan leenahay wiiina meel aan u raacnaba xataa maba jirto aimadii waaweyneyd baaban helinba marka waxaan leenahay umuurahaasi wax inoo sugan maaha wax dee la taxdiidiyana maaha laakiin fadligu kolley sharaftan zamankan kusoo biirtay dee makaankii iyo zamankiiba kuma soo biirtay fadli ziyaada waa yeelanaya gees kalena waa maalintii rasuulka ilaahay joogsadayba oo ilaahay subxaana watacaala tawfiiqa iyo doorashada u maalintaa inuu joogsadoba uba doortayna dee kolley mudnaanteeda ay leedahay laakiin de arrintaa kale kolkol caamada iyo lagaba maqlo baan leenahay asalkeedu waxaa weeye de waxii noo suganna maaha allah subxaana watacaala cala waclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك